aawan oo ceebaysan oo wuxuusnimada loo fuliyey dowladda koonfur galbeed midda dhexo in ay wax naga dhahdo haddii aan nahay dhaqanka deegaanka shacabka deegaanka duubabka bulshada matelayey waxaan rabnaa dhibaatadan loola geystay in dowladuhu ay wax naga dhahaan ta dhexo iyo ta saddexda gobolba haddii aan weyno walaxala dad noolal baan nahay ninbaasna waxaa yidhi niyahow ceelka igu ridin igama dhegayaridi wiilkiisaa ou saxun ku dhalanta ee biyo ku colgiya marka dowladdu waxa meesha ka dhaca way ogta hadday saddex gobol tahay iyo hadday mid dhexa tahay ciidamada qaranka ee qalabka sida kama silna ee dowladda booliskan ku jirin milatarigaan ku jirin nimanka sida waxooshnimo waxaan rabnaa taliyaha ugu sarreeyo inuu arrintaas ka jawaabo inuu wax naga dhaho inuu wixii amba naga tiro amba uu nagu tiro haddii ay dhici weyso waxaan u aragnaa goof boob shaqsi boob qabiil boob maalintaasaan ka hadlaynaa ma rabno intaas inaan dhaafinna maanta